xaflad ka dhacday aqalka ummadda ee dalka jabuuti ayaa maanta markii afraad loo caleemo saaray madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar gele haddaba warbixintaasi caleemo saarka ku salaysan iyo wufuuddaasi ka qayb gashayba waxaa nooga soo diray halkaasi wariyaha v o eda rabadaan muuse munaasibadda caleemasaarka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta ka qabsoontay qasriga guriga ummadda ee magaalada jabuuti ufuud kala duwan ayaa ka qayb qaatay munaasibadda sida ra-iisul wasaaraha etoobiya xayle maryam dhesalen madaxweynaha ruwanda paul kagame madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir madaxweyne ku-xigeenka uganda iyo ufuud kale oo heer wasiir ah oo dalalkoodu ay soo wakiisheen dhammaan mas-uuliyiintaasi kala duwan ee madaxweynayaasha waxaa la socday marwooyinkooda xagga soomaalida waxaa kasoo qayb qaatay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaaniyo iyo madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdulweli maxamed cali gaas dadweyne tiro badan ayaa iyaguna ku sugnaa goobta ay ka dhacaysay munaasibadu oo si ballaadhan looga soo shaqeeyey madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa ku dhaartay qur-aanka kariimka inuu daacad mar kale ugu shaqayn doono shacbiga reer jabuuti ee kalsoonida u cusboonaysiiyey shan sannadoodoo dambe
الله العلي العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه
madaxweyne ismaaciil cumar geele oo khudbad ka jeediyey munaasibadda caleemasaarka ayaa tilmaamay inuu sideeda u gudan doono waajibaadka saaran iyadoo aynu ku sii soconayno jiritaanka hay-adaheenna dawliga waaniga hortiinna ku dhaartay iyo ilaahay eebbaweyne hortiisa in aan guto xilka madaxweynenimo anigoo qaadaya mas-uuliyadda mustaqbalka iyo aayaha dadweynaha reer jabuuti hawshan la ii igmaday waxaan ku gudan doonaa si waaya aragnimo leh anigoo og xilka culus ee wisaaray mar kale shacbiga reer jabuuti oo ah shacbigayga aan jecelahay mar walba oo mar kale igu sharfay inuu ii cusboonaysiiyo kalsoonida sidaasi awgeed waxaa iga go'an inaan xilkayga iyo waajibaadka isaaran aan u guto sidooda anigoo ku hoggaamin doona shacbiga reer jabuuti si sharaf leh shanta sannadood ee soo socda sidoo kale waxaan kula kulmay goobta munaasibadda hooye cibaade ismaaciil oo ah hooyooyinkii doorka wax kuwoolka ka soo qaatay halgankii xornimadoonka jabuuti oo tix la xidhiidha caleemasaarka madaxweynaha jabuuti xoogaa ii soo jeedisay dareenkii wuxuu yahay boqolkiiba boqol waa wix ilaahay loogu shukriyo loogu xamdiyo waad oggeedeen ilaa dhulkeenna iyo dalkeenna siduu ahaa madaxweynaha waxaan ku salaamayaa salaanta laysku jiro salaanta ugu qaalisan ee nabadgelyo iyo naxariis baan ilaahay u baryaynaa madaxweynaha waxaan ku salaamayaa bashbash iyo barwaaqo iyo idamka ilaah iyo idamka rasuulka intaa dabadeed waad ogtahay rabada dhulkeenu siduu ahaa madaxweynaha waqtigii kii ou qabtay siduu ahaa dee cidna waxba loogama sheekeynayo wax la wada ogyahay weha wariyada ugu danayd nabadgelyadu inay dhulkeena diiqba ku ahayd wuu ku guulaystay ismaaciil kolkuu wuu guntaday mar labaad haddana waa ogeydeen dhulkeenu inuu ahaa dhul dee iskaa aan hore u muuqdan waada haydeen intaa dabadeed waxaan leeyahay ismaaciil dhamac galoolow dhimbeelo quracoo cadceed subax soo baxdoon caadku qarininoo dayaxa oo nuuray oo duuni iftiinshado walaayad rabi keeni oo wanaagsano waxaan miyaa aarkoo cartamay lagu karaa cabsiis shabeel dhalay sidee loo qabtaa shanshada sidee wiil dharastay dhinaciiga loo maraa ama mascaroodi maamaara loo helo allehe geesiga ismaaciilla gebi ka daran rabadaan muuse v o a jibuuti
aad buu mahadsan yahay ramadaan haddaba cali masaarka geele ayaa yimid kadib markii uu ku guulaystay doorashadii siddeeddii bishii abriil ee sanadkan dalkaasi ka qabsoontay taasoo musharaxiinta kula baratamayay ay natiijadeedu qaadaceen qadka taleefonka ayaan kula xiriiray laba ka mida murashaxiintaasi cumar cilmi khayre iyo jaamac cabdiraxmaan jaamac waxaana weydiiyey dareenkooda ku aadan caleemasaarka madaxweyne geele cumar cilmi ayaan ku horumaray
arrinta caleemasaarku waxa weeyaan adeer nin isdoortay ayaa iscaleemasaaraya ummadda reer jabuuti waxa ay leedahay waxaas annagu waxaan ognahay iyo waxaan maaragtay ogolahay caleemasaarka ayaga cumar huus caleemasaarayii ma jirto
waa gartay laakiin een, madaxweynayaal gobolka ah iyo madax caalamiya ka soo qayb galay oo een, xaflad weyn oo een, madaxweynaha lagu caleema saaray bay ahayd marka ma moodaa inaad kala duwan tihiin aragtidaad qabtaan mucaaradka jabuuti iyo dalalka gobolka
aragtada waxa weeyaan waa run way kala duwan tahay dee aragtada aan qabno annaga iyo dalalka gobolku dalalka gobolka waxa weeyaan dee ah, waxay leeyihiin dano u gaara bay leeyihiin danahooga iyay fushanayaan oo sidaa darteed iyay iyagu maaragtay u joogaan meesha ee magacii dee dawladduna wuu jiraayo kolley dee magaca dawladduna dee waxaa way dadku dee waxbaa jiro oo dee ixtiraamkiisa iyuu dee leeyahay laakiin waxa weeyaan dee ummadda reer jabuuti waxaa waxba kama kuseeyaane ummadda reer jabuuti wixii ay diiday way diiday wixii ay yeelaysana way yeeli doontaayoo dee ee waa wax u cad weeyaan marka caleemasaarka ismaaciil cumar ummadda reer jabuuti wax alla waxay maaragtay ay ay ka og tahay iyo waxay ka ogoshahay midna ma jiro Eh, waxaad ula jeedaa taageerayaashiina mucaaradka ummadda jabuuti markaad leedahay
ummadda jabuuti markaan leenahay ummadda sidaa bay u badan tahay ee doo- waxa weeyaan habeen meeshan doorasho ka dhacday ma jirin horeyna waan u sheegnay mucaaradka kolkaan ka hadlayno weeyaan jabuutina mucaaradka weeyaan dadkiisu doorashaduna siday u dhacday dee annagaa ogoo wa- halka ay ta- waxa ay tahay annagaa og annagaana ka warrami kara marka marka aan annagu afkii ummadda ku hadlayno ee nima nimankii mas-uuliyiintii mucaaradka nahay weeyaan marka aan sidaa leenahay jaamac cabdiraxmaan jaamac adiguna ka warran dareenkaaga ku aadan arrintan adee runta waxaan kuu sheegayaa caleemasaarka wuxuu horta ku qurux badnaan lahaa oo laga hadli lahaa caleemasaar haddii maanta xaafadda belbele weyn laga dabaaldegayo iyo xaafadihii ummadda reer jabuuti ay deganaayeen laga dabaaldegayo ayaynu dabaaldeg ummadeed ka hadli lahayn ma garatay marka waxay ahayd in dee dabaaldeg laysku lays abaabulo dad khaasa loo yeedhay laakiin wax ummaddu ay dabaaldegto meeshaa kamaanu arkayna nagu waa gartay madaxweyneyaal baa ka soo qayb galay xitaa madaxweynaha dalka suudaan oo maxkamadda dambiyada dagaalka ay doondoonaysaa u yimid inuu caleemasaarkaa ka qayb galo Een, marka maxay aragtidaada du- ee dunidu ka qabto doorashada iyo midaad ka qabtaan ma moodaa inay kala duwan yihiin horta waxa weeyaan horta waxa weeyaan horta adduunyada in laga go-o maaha waxa weeyaan in la raadinayo oo lagu eedaynayo in xasuuq sameeyey in horta lasoo casumadayba may hayn sharafjab bay ummadda reer jabuuti horta ku tahay waxa weeyaan waa in wax walba la qadariyo waayo ummadda caalam baa lala noolyahay soo maad garan ummadda reer jabuutina caa- dawladda jabuutina waa dawlad yaroo fadiilo ah mucaawanada adduunyada ku xidhan aan waxaan u malaynayaa inay halkaa dhibaato kasoo kasoo biiri doonto kuwaasi waxay ahaayeen musharaxiinta laba ka mid a musharaxiintii ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti kula tartamay cumar cilmi khayre iyo jaamac cabdiraxmaan jaamac oo goordhoweyd qadka taleefonka magaalada jabuuti iigu waramayey